haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur ibraahim dhambaalka ugu horreeya inoo soo qab waa tahay nuur dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi luule iyo zahra cabdulaahi luule iyo cabdirasaaq cabdulaahi luule iyo xasan cabdulaahi luule iyo cabdi maxamed cilmi madar aamine maxamed cilmi madar iyo muune maxamed cilmi madar iyo mahad maxamed cilmi madar axmed maxamed cilmi madar iyo cabdi aadan gaabane khadar aadan gaabane cabdulaahi aadan gaabane faadumo aadan gaabane seynab aadan gaabane roode axmed maxamuud shabcaan shukri iyo nuura shukri takhal iyo cabdiqani shukri takhal iyo leyla maxamed cumar xaliimo jaamac xirsi nimco jaamac xirsi axmed jaamac xirsi dhammaan waxa ay dadkaasi kala joogaan burco iyo hargeysa waxaana ay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamuud xuseen maxamed cilmi madar iyo mumtaas carab maxamuud xaaji nuur oo dhowaan ismehersaday waxaana ay leeyihiin meerkiina ahayd in horseeda guur kheyr qaba warqadda dhankayga ugu horreysa ibraahimow waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah maxamed xuseen wariir maxamed gooris iyo abshir aadan abshir mandela maxamed shacayb munawar iyo doctor faa'iza cabdijabbaar cabdiraxmaan barow aadan iyo shaakiro barow aadan muslime barow aadan cabdinuur barow aadan dhammaan asxaabtani wax oo kala jooga kenya ethoobiya turkiga soomaaliya waxay hambaliyo iyo bogaadin ay halkan u marinayaan cabdilatiif barow aadan iyo xabiiba yuusuf cali oo uu wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka ba'i waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu horraysan idiin soo qabanayna waa beerqaad waa codadka yaasiin axmed digfar iyo shaarisiyaad
ubax soo baxaayo sida bilicda roobkaas isu bidhaante inayahay bildhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobkaas isu bidhaante timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye baankoorey la moodiyo sunniyaasha baaxiye wejiga lagu badhkooyiyo timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye baankoorey la moodiyo sunniyaasha baaxiye wejiga lagu badhkooyiyo bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda bacaruurka na tahay biir qaaday anigay bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda caruurka naasahay biir qaaday anigay adaa beeri cashaqe baxnaani adaa damqii bogtee adaa damqii ibogsiye adaa beeri cashaqe baxnaani adaa damqii bogtee adaa damqii bogtee
ugu bariday talaa iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu sheeka socoodiyo ugu bariday talaa iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu sheeka socoodiyo ciyaaraha la boodiyo wada tumanbaluuli sharayyo kayrka badhaadhaga wiliyo inaanku baqa burweyka culusti baabacati mali wiya baabacati mali wiya waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay heestaasi ka heleen daandurey haye bal inoo soo qabo dhambaalka kale waxa uu dhambaalkana nooga yimid daa'uud maxamed tuur yare iyo mahad xaaji cilme duraan xuseen cali cabdinuur cumar aadan salaad cabdi warsame waxaana ay tahniyad dhalasho gaarsiinayaan cabdilatiif barrow aadan iyo xabiibo yuusuf cali oo wiil ugu dhashay degmada bardaare waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dad waa tahay inuu dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen cabdulaahi jaamac yuusuf iyo cabdulaahi mursal axmed iyo cabdiraxmaan cabdulcasiis anwar baar cilmi iyo jaamac mawliid faarax iyo cabdijabbaar cali xasan iyo maxamed yuusuf caamir xiir yuusuf caamir iyo yacquub cali caamir iyo caydiid yuusuf caamir iyo cabdinuur cali caamir iyo xasan ow aadan dhammaan ah waxa ay joogaan boosaaso qardho garowe gaalkacyo iyo muqdisho waxayna taaniyad u dirayaan yaxye yuusuf maxamuud iyo keef maxamuud cabdicasiis oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin meerkaasi haydin horsedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa diraya hooyo khadiijo maxamuud ciise iyo carruurteeda hooyo zahra cabdulaahi warsame iyo carruurteeda cabdinaasir xaaji ibraahim iyo carruurtiisa aamino xasan diirshe iyo carruurteeda maxamed cali wariiri iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdirasaaq maxamed diirshe cabdiyare iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cali cabdi madoobe cali baashi iyo qoyskiisa sucdi maxamed maxamuud iyo yaasiin maxamed siciid iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdulaahi faarax jabaan iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo jaariyadda soomaalida ee sweden dhammaan reer cusmaan xasan diirshe iyo reer bashiir xaaji ibraahim cusmaan waxaana ay taaniid gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan xasan diirshe iyo balkiisa bashiir xaaji ibraahim cusmaan oo wiil uu ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi uu loo bixiyey cusmaan cabdirasaaq waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii waxtara aamin ayaa leenahay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan usigma hadado cudurka iha hayaa hablawaad maqasheen ansar baa lahayo anshigii bajaayeen الجبان أركيبان عسينا بطبعين الليوان مقشين عيون نقدين عن سيقيب الشعر وواقف عيون أنت جيب الرحيل ومواقف أنت جيب الرحيل ومواقف عشق روحه فينا كل واحد ما ليا موزي هاتو حاجتها انفيكي بس عايزين وعواقب امسكي بتاعك وواقف وياك امسكي بتاعك وواقف وياك عليلين عيدك في سترمبو الرمبا والتنبين حسني وصدي عزيقي بشاعر وعواقب صياعي امسيقي بشاعر وعواقب صياعي انتقي بنجاحي وعواقب حياتي صد ما حسده وعذر هاي هيا عبل واد مقشين عن سربال هيو عن فيقي بالتعزيل وعاطف مياه امسكي بتعمل ومواقف سناي امسكي بتعمل ومواقف سناي waa hagaag daanduley heesta labaad ee waa heesta qalanjo waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta hibe maxamed iyo saalaxa qaasim naaji
kalgacalku waa qalicaasaqa kaa qaraway iyo wanaag badan wanaday ku qaaliya qiimaynta asiga labaday isla qaadana qalbigada kama bao labaday isla qaadana qalbigada kama bao waxaan idaba ka qaban ku quuri maye waxaan idaba ka qaban ku quuri maye
allooya habeenkura urkayga qalaawo uda on layga jarin quruumaha ku loolamaa u yidhaa gartawba allooya habeenkudha urkayga qalaawo uda on layga jarin quruumaha ku loolamaa u yidhaa gartawba taladaan qandoode aan qawda ku hayaa taladaan qandoode aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qalashooyinanade haddii laysku keen qoray maalanjuy inanade haddii laysku keen qoray oo aan qub isku leenahay wasqotli doona adnaata qiraha geli wasqotli doona adnaata qiraha geli adduunyada qorshaa jiro iyo qaababo haaway qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa wayda xaqaada adduunyada qorshaa jiro iyo qaababo haaway qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa wayda xaqaada koonteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiiga ku jiido howlaha ma qabana qarqarsiiga ku jiido howlaha ma qabana halashuuy inanade haddii laysku keen qoray halashuuy inanade haddii laysku keen qoray oo han qub isku leenahay wasaqotlee
aan intaasi kaga gudubno heestaasi dhinacii dhambaalada warqadan waxay naga soo gaartay jaamac maxamed xirsi iyo xamse xaaji karaama cabdiraxmaan buux iyo abwaan yaxye madar iyo ramadaan qorane xuseen naasir cabdixaaji nuur iyo bare cali qaaje iyo maxamed sayid suude suxufi maxamed axmed joker iyo saciid maxamed gamacdiid cabdiqani cabdulaahi cumar iyo sayid maxamed darwiishka iyo asxaab kale dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan cali fahad jaamac iyo caawo saleebaan aadam oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas waxaa loo bixiyey caaliya waxaan leenahay caaliyaha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana nuur waxa uu naga soo gaaray dahabo iftiin looxow iyo ibraahim iftiin looxow cabdi iftiin looxow maryan iftiin looxow iyo maxamed jeele xiis ibraahim shaahiyow liibaan aadan xasan falastiin khaliif yuusuf axmed maxamed cali shiine yaasiin ibraahim iyo dhammaanba reer iftiin luxow waxaana ay taaniyad wadajira gaarsiinayaan dahabo rabiilo nuur iyo siyaad iftiin luxow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana wiilkaasi loo bixiyey mucaad siyaad iftiin waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhig kiisoo weynaada oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
aamiin ayaan ana raaciyo heesta saddexaad aan dulay waa heesta qalam jalam waxaa ku luqaynaya muuse ismaaciil qalin
dhambaalkana waxa uu noogu yimid aaniso ibraahim iyo fartuun ibraahim iyo firdowse ibraahim faadumo ibraahim nadiifo ibraahim yaasiin ibraahim cabdulqaadir ibraahim falastiin khaliif yuusuf suleymaan xasan geeddi iyo cabdiweli faarax barre ha ka tegana bay dhaheen hooyo khadiijo xasan dhammaanna waxa ay tahaniyad gaarsiinayaan nimco xuseen xasan iyo maxamed ibraahim macalimow oo wiil uu ugu dhashay xidhada qaxootiga ee dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey marwaan maxamed ibraahim dacadu waa xaggina ay leeyihiin marwaan soo weynaw noqo kii waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara dhambaalka ugu dambeeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray cabdirasaaq abshir cabdulle cismaan iyo cabdiraxmaan axmed jaamac cabdinaasir maxamed warsame iyo cabdiraxmaan yuusuf axsaab yuusuf axmed nuur iyo cabdirasaaq ciiro waxaa kaloo ku jira farxaan maxamed cali hayaan iyo zakariya axmed cali xamdi abshir cabdulle iyo cabdulaahi cali madoobe dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani uga dirayaan cabdulaahi maxamed warsame iyo fardowsa cabdulaahi sheekh xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada galdogob ee gobolka mudug waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idin kala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulay dhegaystayaal adoo meel fog joogo heestaa waxaa qaadaysaa nimco jaamaca waxaana ay ugu dambaysaa barnaamijkan hambalyada iyo heesaha waxaa wasiir idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo